bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hamiin faylaa khiyaarey ee ka dhowaada warka hamiinimo ee idaacadda warsan qodobada wayba ku mid ahaa ana ku mid ee beelaha qoomaaliyo waybayo subiinhan korjeesteena malaaqa cusub ee beela shalay lag magacaawiya hirshabeelle geeg waybaya weel dhatay madawiine cusub al-shabaab oo kubadi degmayo la wareegeen dowladda etoobiya oo baarahayd isgalkii dhex mari oromadii soomaalida bangaladesh iyo mayarmar oo murun hashal dhexgali iyo weliba golomaankaoo qaramada midoobay oo suwinan cambaarayda tijaabadii kuuriyada waqooyi
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyagoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
markale dhugunsidayaal hamiin fayl hamiinama sabte waxadnaha galahayda taarigdan iyo ka eedanta tumilita bilo sagaalaad sanadka labada kun tumi toddobada ka dhowaada warkii oofisanga malaaqyada beele qoomaal oo ku mid ee beeldegaasa deegaanada koonfur galbeed iyo geeka sharjarayd oo magaalada baydhabo ka qoobsadeen waybayo subinhan ka horjeysadeenna malaaqi cusub ee la magacaabiyey beelaas maalintii shalay hayte waybayo sheegan hanti malaaqa cusub magacaawoshay lankawada dhammayna waybaniyo ka adkaysadeenna hanti doorasho lanwada dhanyi laqobadawa waanohana ku mide malaaqyadaas oo arrimo waa isku hadalaayana andheereed gorod oo tiilahay yo laxday gaallagaadiya naqdeen tiyeedahay tiya ku hadaloo hayno inii walaagii shalay buulamaali waljaraan anhayna maan anjara doon tiyeedahaytan ku hadalohay shangamaas gordaasana shantagamaas fagaara isbartiibada laka doorada furta magi inay sheegan ya isbartiibada salaada iida laka tukudaay miila laka doorade markuu maysin sheegane haddii un ana beelasiti oo shangamaas degaas afargabi afar gobol ini un marbe diyaar nin hayna walawsi shalay suubinu wal unku jarna wini ilaamiyahay meena ini umuta iska baabi'i taasayti un marna dulqaad shangabniyasin sheegan tan kale marki wargeliyaana bulshadu wala shalay la suubini wal jar an hayna beele shangamaas nuun ka dhangna tashirkankan eh ishararki ku horeeyib ilabaan maylana eewawti qabiilkana dhatiis sharaf makaliidi sharafti adi isku fiigdi karaame isharaf beela kii haysata qabiilka dhatiis taas oo eh ada oo eh lan ummi eh wal ada kasaas marna wal hambaran dugsi quraan adag lakin jeyne diin ad dadku reebas in lahayn maadi ad dadkoo reebas in lahayn umudina dulmiyahayt dulmigaasay dulmo un dulqaadada korna ma'eh maylana haddii un ana beele qoomaleed shanta gamaas digil imirifle maynku sheegane digil imirifle ow doowa kooy doowa kooy un walna dulmiyahay dad dulmo qaadowna mi'ihini beer o may ana degaas afar gobol baay bakool banaadir shabeellada hoos oo hatana degaas sadedegma ikonton ilamatuula maylana walaagase waluna dul qaado korna ma'eh beele diidi dhalinyarada diidi ugaasyada diideen aqoon-yahansha diidi maylaha magaaga anoo ka hadalow gadoomiyaha ururka dhalinyarada beesha qoomaaleed ahna afhayeenka guud beesha qoomaaleed ma in sheegay dowlad jamhuuriyadda koonfur galbeed madaxweyne shariif xasan sheekh aadan halna kulungni wali beele dhatiaka jaroon han sheegni mudane madaxweyne cadaaladda si aadan sheegdi cadaalada ka shaqaheena arti un cadaaladiya an baahagna ada geetiya ata uniin hooska hersidi lahayni ana shacabkaa ana mudana madaxweyne dulmo maqaado doogna wal un xaq inlana anin ina duudsi mambaahaniini kutagrafal aboodada meelung yaala mambaahaniini seed bursiya meelung yaala lan xildhibaan a shaksi ah ini usu wedada lan shaksi ah usu garabshayka jara ina adeershay ah ini usu walningnagada una diidni aana soo bahayana malaaqyada beele qoomaal oo geega shirjarayd bay dhawo ka qobadeen xildhibaanada baarlamaanka maamul goboleedka hirshabeelle iyo geeka andoordeng madawiinaga maamulka hirshabeelle mudane maxamed cabdi waare gurye doorasho ku dhiidigii ka magaalada jowhar faahfaahinta warkan cabdiraxmaan deere iyo ninghaya doorashada maanta ka dhacday magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa waxay ahayd mid ay u tartamayeen ilaa sideed musharax oo u taagnaa degada madaxweynenimo ee dowlad goboleedka hirshabeelle goobta doorashada ay ka dhaceysay ayaa waxaa ku sugnaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya beesha caalamka iyo urur goboleedka igaad ciidanka midowda africa ee amis soon saraakiishooda ugu saraysay iyo sidoo kale wafuud oo qayb ka ahaa doorashada maanta ka dhacday magaalada jowar ee xarunta hirshabelle way ka maamulka hirshabelle markii ay codkooda dhiibteen waxaa isku soo haray laba musharax oo kale ah musharax maxamed cabdi waare iyo sidoo kale musharax daahir cabdulla cawaale kuwaasi oo galay wareegii labaad ee doorashada wareega labaad ee labadan musharax ayaa codtirinta kadib waxaa natiijada ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamaanka ee dowlad goboleedka hirshabelle sheekh cismaan bare maxamed isaga oo tibaaxay in wareegii labaad codtirintii kasoo baxday natiijadeeda ay noqotay mid guushu ay ku raacday maxamed cabdi waare islamarkaana uu ku guulaystay codod gaaraya toddobaatan iyo afar cod waxa uu sheegay in madaxweynaha maamul goboleedka hirshabelle uu yahay midka codadkaasi helay in uu noqonayo maxamed cabdi waare mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya oo ugu horeeyo wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda soomaaliya mudane juxay iyo sidoo kale madax ka tirsan dowladda soomaaliya oo isugu jira sare iyo daro kasoo jeedashabele ay ka jeediyeen iyadoo sidoo kale mas-uuliyiintii halkaasi ka hadashay uu ka mid ahaa ku-simaha madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle ahna madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabelle cali cabdullaahi xuseen cali guudlaabe isagoo tibaaxay in guushaasi ay tahay mid taariikhi ah islamarkaana hirshabelle u soo hoyatay waxaana uu sheegay in si uu fan uula shaqayn doono madaxweynaha rasmiga ee loo doortay maamulka ka hana qaaday koonfurta dalka soomaaliya ee hirshabelle mudane maxamed cabdi waare madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle ee maanta laga egleelay magaalada jowar maxamed cabdi waare hadal halkaasi uu ka jeediyay ayaa waxa uu ku sheegay in maamulkiisa uu ku dhismaan doono yeesha bulshada iyo xildhibaanada cidda qaladkaasi qaadanaysay uu yahay madaxweynaha oo isaga laftigiisu isugu markhaati furay magaalada jowar markii loo eego ammaankeeda ayaa maanta waxay ahayd mid si weyn loo adkeeyey iyadoo ciidamo kala duwan oo ka kala tirsan dowladda soomaaliya iyo midooda africa ee amisom cutubyo ay hogaaminayaan saraakiilta sare oo muqdisho iyo jowhar ka kala yimid ayaa goobta si weyn u adkeeyey iyadoo intii ay socotay khudbadyadinta doorashada kadib magaalada laga maqlaya rasaantaasi oo lagu sheegay inay ahayd mid soo dhaweynaya islamarkaana loogu dabaaldegeeyay madaxweynaha rasmiga ee hirshabelle maxamed cabdi waare doorashada maanta ayaa waxa ay kusoo gabagabowday mid heer saraa islamarkaana waxay dhammaan musharaxiintii u tartamaysay degadaasi ay balan qaadeen wada shaqayn ay la yeeshaan madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka hirshabelle cabdiraxmaan cali derey raadiyo warsan magaalada jowar dagaalyahano ku tirsan al-shabaab iyo geekaas uu ku baxeen magaalada cilwaaq ee gobolka gadooyo geeka kala wareegeen ciidamada dowladda soomaaliya madaxda amniga gobolka gadoo la hadleen warbaahintii weyboyo sheegana antay xaalada cilwaaq iyo deganta islamarkaasna ciidamada dowlada soomaaliya hadda gacanta ka hayaan weybow saas oo kale tilmaamay intay ciidamada dowlada soomaaliya oo wadaan howlgalo laga xaqiijihaya amaanka guud ee magaalada
xaaladooda walaaluu saacaddan haddaan kula hadlaya way degan tahay qolada nabaddiidka cidaan saaka aroortii soo gashay ciidan aada u badnayn baan joogay oo waan laga warqabaa alwaad ciidamadeedii qaybna waxay jiraan baar dheere qaybna waxay jiraan tabhadun iyo meesha la yidhaha buusaar marka ciidan yar baan joogay ciidanka yaraa xogtooda markay heleen nimanka nabaddiidka inay degmada kusoo socdaan baydina uga baxeen saaka aroortii bayna soo galeen seshinkibay banku xeloodii gubeen wax khasaara ah oo nafci maalaha intaasaa la ii sheegay saan hadda xogta ku werahayo leelo xog ogolaana ka werahayo wax khasaaro oo kaba ka dhacay ma jiraan ciidamadii degmada oo xala dhinac ugu baxay inay degmada dhinac inay degmada daafeeda degan yihiin inay joogaan markay ogaadeen oo aysan degmada xidlo ahaynna islamarkiiba way ka baxeen sabaabku haa way soo galeen markay ogaadeen ciidankii u ciidankii uu kusoo socdo markay ogaadeen islamarkiiba degmada way ka baxeen wax xabada kamay sadeen degmada maxaa saldhiga marka uu khasaaraha uu sababay isaga dhanaa burburay degmada xafiiskii taliyaha saldhigay ku xireen bam bamkaan inay ku xireen miinadaas bay ku qurxiyeen marka xafiiskaas unbaa gutay baa la yidhi belalaba badan bay u geysteen oo waa niman gaajo ay dishay oo dhulka ku rafaaday weeye xafiisyihii ee degmadii iyo xafiisyihii hay-adaha kulli way belalaqaysteen baa la leeyahay waa gartay ciidankii eh, xeel waa ku sugnaa eh, intaanan shabaab soo gelin xaggee qabteen ayagu
ciidanka aal waa ku maqnaa aal waa joogay intuusan cadowga soo gelin xogtii xogtiisay heleen dhinac bayna uga baxeen isla markiiba oo magaalada hooyo dhinac bay uga baxeen haddii meeshay ku ogaayeen haddii ay ka waayeenna ayaga waxaa kal- kalsooni darraa ku dhacday saacadii cadowga ay ka baxeen waan ogaanay adigu laba saac bar markay ahayd baa cadowga way ka baxeen oo degmada ciidamada joogay iyo maamuladu bay gacantooda ku soo noqotay al-shabaab yaa sheegtay in tisal dhigyo ciidamada dowladda ee degmadaasi oo ka sugayeen islamarkaani oo qoobsadeen sanad ciidana al-shabaab ay kordhiyeen bilowgii laha dhaafi weeraradii oo ka qaadahayeen deegaanada maamulka jubbaland banaanbax ku dhiigeeka degmada haata dheer ee degmada hodan iyo wayba yohanes ka baheena kumanaan dadweyne ee ka nool xaafadaas aana ku mid ee dadka ka nool xaafadaas iyo banaanka haniska baheen way baniyeeshagan antigeedkii raabtii hore kuwaa baraysleen dhawaaq rasaasa ciidamo ku tirsan militariga soomaaliya sheegan antieta waa laga xumaad antigeeka iyo weerar ha qaadan ciidamada xasilinta caasimadda xaafada hanta dheer iyo hada degaan way bana dareere dadaalo laka xaliyahay dagaalka geeka meelaisku dhiya warkii hamiina miyo dhugunsidyaal weli dhugunsada ay tana dowladda itoobiya sheegdeen tii u baarahayaan xuquuqda aadanagana iyo andareen siyoon qiimeen ka sameeyaan gabofalada la sheegahay intii uu ku dhiyan kureed markii oo is dagaal dhexmariyay dhaniyada meelas isku horjeedaan iska dhiyowkan iyo ku dhiya xuduudan dhexayta gobolka ismaamulka oromada etoobiya iyo deegaanka ismaamulka soomaalida etoobiya iska dhiyowkan ka dambe iyo wayba ka dhamadeenka yaraantum isied qof waybana ka barakacay soddon kun oo qof gobolada oromada etoobiya iyo soomaalida etoobiya iyo ee lama gobol oon kubin dalka etoobiya xiriirkan dhexay lamada gobol iyo la sheegaha intuu eedan sii xumaadahaya muran diblomaasi siyadeed iyo ku dhex qaraxi dowladda mayarmar iyo bangaladeesha xukuumadda bangaladesh iyo cabasho rasmiyan gudbida dalka iyo dariskayin ee mayarmar taasoo ku saabsan anti diyaarado helikobtarka iyo daroniska mayarmar iyo ha ka hadgudubeen hawada dowladda bangaladesh sheegtay inti toddobaadyadii laha dhaafi sida meelood oo ku mid eh diyaarado mayarmar iyo hangudubeen hawadiyo dowladda bangaladesh iyo daandaansi ka tilmaantay inti hawadiya iyo isticmaaleen diyaarado lagelay mayarmar dowladda mayarmar iyo dhinisha way bayeen beeniday inti diyaaradoosha iyo ha ka hadgudubeen hawada wadanka bangaladesh dhina kale bayba sii kororahaya tirada dadka qaxootiga ee haquuqahay mayarmar islamarkaana hadeerahay bangaladeesha tiradanka dambe itiya muujiyaasi inta ku dhowaad afar boqol kun oo eh qaxooti rohinge iyo hagalan dalka bangaladeesha toddobaadyada inta dambeeya dadkan iyo waybayo shagahan antiyo haquuqahaen howlgalada militari ee xukuumadda mayarmaryawada aan ka dambeyntiina golaamaanka qaramada midoobay subiin ambarayti kuuriyada waqooyintii samayti wala golaanku weeri tijaabada gentaalada oo daandaansi ee kureed kulan degdega oo yooniska koyeen golo iyo maraykanka shiino ruushiya waybayo ka mid ayana mowqif shoka eedan walaya kuuriyada waqooyi dulmareedii jasiiradda jabana balse bayaankan golo ammaanka maa ka hadal qaadna una qabateen dheeraade oo laha karoogi kuuriyada waqooyi madaxda hadda ee golo ammaanka safiirkan fadhi etoobiya qaramada midooba iyo akhriyeen bayaankan si wada jire iyo hansaareen golo ammaanka ee qaramada midooba golo ammaanka ee qaramada midooba iyo waybayo ka adkayana dhammaan dowlado xubintuku ee golo ontee subuuta oo degdegan ka dhaqan geliyeen dhammaan qaraarada golo taas oo kale golo ammaanka iyo waybaye subiin an lama jibaarahayte cunaqabateenada cusub ee yasaarahayta kuuryada waqooyi oo lakunoogi intii roojeda gentaaladiiyo marwelba ka daandaan sidaas dalalka dariska la-ee warkii hamiina madhugunsidayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo kula dareertagna surunkuga ninkeege warku way baasinsaartay waanantisin kula dareerse senashir ismaaciil axmed wayban iin farsameeyey maxamed xuseen faliir bikay inta warkankan lamid reedanku kulmaan ammaanala